Suuqyada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid qiimaha sharaabka, taasoo oo sabab u noqon karta dhowr arrimood oo hoos u dhaca qiimaha sharaabka ah. Waxaa si gaar ah uga muuqda badeecooyinka sida cabitaanada fudud ee ay dadka si joogto ah u isticmaalaan. Qaar ka mid ah ganacsatada iibisa cabitaanka suuqyada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka warmay hoos u dhacani waxa sababay.
camal maangihi oo kale joogay kartoonkiisa oo kale lix doolar camal joogay hadda wuxuu joogaa afar doolar camal ama afar dhibac laba iska dheh marka oo bulshooyintii hadda aysan iibsigooda u yareeyeen wadarkii oo kale asigana u joogay oo kale eh, shan doolar hadda afar dhibac labo ayuu iska yimaaday marka waxaana sabab u ah bulsho magaaladii oo shiid noqotay Eh, inta badan niga iibsan jirtay qa- dhankaas iyo maqaayadaha iyo biyootooyinka noocyadooda kala duwan ayay hoos u dhac soo biyeen hoos u dhacaasna waxaa sababay in ay magaalada oo lacag la-aan ka jirto oo aysan maqaayadihii isku awoodin inay cabitaanka gataan ay waxyaalo kale ku dabalaan marka hoos u dhaca dhankaas ayuu ka yimid iyo magaaladii oo ahaa lacag la-aan waxyaalahaas ayaa sababay Eh, eh, aad u weyn ayuu noo saameeyey eh, sababtoo ah cabitaan maalin walba nagala gada jiray in magaaladii ay shi noqoto ay waxba nagala gadaan anigana khasaar ayaa noogu jiro Hoos u hoos u dhaca qiimaha ayaa ah fursad wanaagsan oo u saamaxaysa dadka deegaanka inay awoodaan inay si fudud u helaan cabitaanada kala duwan. Laakiin ganacsatada qaarkeed waxay dareemi karaan cabsi ku saabsan faa'iido yaraansho haddii hoos u dhaco uu muddo dheer sii socdo.